raaxan urla saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intiisa kaastama ku toosto dantooda soofi allah siyaadjia subax wanaagsan intiisa kaastama ku toosto dantooda soofi allah siyaadjia subax wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan silab aan maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka baryadii weliba beerlula dhegeystayaal barnaamijka baryadii beerul waxaa idila socodsiin doonta anigoo ah hawluulaadan xuseen dhanka farsamada waa cabdimajiid aweys isaaq dhegeystayaasheenu ku sugan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne weli beledweyne ee deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos usoo wici karaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedkii noogu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadku jiraalo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira allo asalaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystahan fariintiinu soo gaarsiiyey waxa uu leeyahay waa idi salaame raadiyo beerula neemku waa maxamed yare waxaan joogaa xaafadda howlwadaag goobaha waxbarashada isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka xaafadeenna si wanaagsan bay u shaqeynayaan aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qad ku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedkii noogu soo diri kara furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jira allo asalaamu calaykum ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii waqtigu u saamixo dhegeystahan fariintiina soo gaarsiiso waxa ay leedahay waa idi salaamay raadiyo beerula neemku waa roodo waxaan joogaa xaafadda ku tiimba gobaha waxbarashada isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka saakay albaabada ayaa loo furay adi aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qadku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha naqadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qadku jira alo salaamu calaykum silamada dhegeystaha kale naqadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystahan fariintan soo gaarsiisa waxa ay leedahay neemku waa salmo yar waxaan joogaa xaafadda xawataako goobaha caafimaadka kuwa waaweyn ee ganacsiga saakay nabad ayay ku waabaraysteen shaqadana waa socotaa aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum dhegeyste alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha naqadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtiga u saamixo dhegeystaha kale ee qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha fariintiin soo gaarsiiyey waxa uu leeyahay magacaygu waa cabdi waxa aan ku suganahay xaafadda baaxadda weyn ee bacaadaha goobaha waxbarashada dadweynaha iyo gaadiidka xaafadeena way shaqeynayaan dhegta ayaa lagu hayaa beerula aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhowo magacaaga halkaa nagala soo hadleyso
هذا دوت عفت جلد وين sida lagu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
شو أنا أنا سنة نوام بس كده وهي برشلونة صراحة ما استفدت كيف كده ما لابرة أنا أنت كان كده وبرو جلجة أنا أبي وحيري aad iyo aad u mahadsantahay caaisho sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka bareediya beerulo barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedkii noogu soo diri kara furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله soo dhowo magacaaga halkaa nagala soo hadleyso
هذا ولا شيء أقول لك السلام وعاشوا دوت عفت جلد وين sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
si wanaagsan ayaa lagu wakiiskakooda waxbarashadakooda caafimaad socodkeeda dhammaan waa lagu dareeray adalaan taagan waa idaacad barlo jiro joogeena aad iyo aad u mahadsantaha caaisho sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayay dhegeystayaasheena barnaamijka kaga qayb qaadan karaan iyagoo fariimaha inoogu soo diri kara furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha naqadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystahan fariintan soo gaarsiiyey waxa uu leeyahay magacaygu waa rashiid waxaan joogaa xaafadda baaxadda weyn ee raadeerka saakay si wanaagsan ayaa loogu waabariistay bulshadana beerulo ayay hadal hayaan aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo
daashay dhibcigii dhisna sayma rooba duulama saaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daashay dhibcigii soomaaliyay ma nabadbabalad weyn ma nabadba
qaybihii hore barnaamijka baryadihii beerula ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka issoo taraya isla markaana jecel barnaamijkan inagala qayb qaadsaan dhegeystayaal kale ayaa dhanka iyo fariimahana fariimeena soo gaarsiinaya dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtiguu saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum
asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhow magacaga halkaa nagala soo hadleyso
sarliin cabdi xaafadda kuwashi sida loogu waabaristo halkaad ku sugan tahay saake
si wacan oo wanaagsan goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga dhammaan waa loo wada dareera hadalaainta ugu weyn waa idaacadda beerlada jir oo joogayaan le aad iyo aad u mahadsantahay star sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad jecelinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqti ugu saamixo dhegeystayaasheena dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadiyo beerulo barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan ewer lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ewer lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedkii noogu soo diri kara furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqti ugu saamixo dhegeystaan fariintan soo gaarsiiye waxa uu leeyahay magaceygu waa ibraahin waxaan ku suganahay xaafadda howlwadaag goobaha caafimaadka kuwa waxbarashada isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka xaafaddeena si wanaagsan ayay u shaqeynayaan aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamix eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan dhegeystayaasheena ku sugan afarta xaafadood ee magaalada beledweyn qeybihii ugu horeeyay ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka kaga qayb qaadan kartaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan fariin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
qaybihii dhexe barnaamijka baryadii beerula ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaana qadka telefoonka soo taraya isla markaana jecel barnaamijka inay nagala qayb qaadsaan dhegeystayaal kale ayaa dhanka iyo fariimahana fariimeen soo gaarsiinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow magacaaga halkaa nagala soo hadlayso
magacay waa salmaha jooga xaafadda cawtaas sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka si fiican lagu abri
aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadku jira alo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka gooya waan filaya on dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qadku jira alo asalaamu calaykum salimada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka gooya waan filaya on dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaasheena dibka lasoo qabsaday barnaamijka bareediyo beerlo barnaamijku waxay kaga qayb qaadan karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaan ismaqalkeen ayaa aada u liita waan filaya in dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya in dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qad ku jira alo salaamu calaykum halo salaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo magacaaga halkaa nagala soo hadlayso
anfacmaanka joogto walaal xaafadda raadeerka sida loogu waabariista halka aad ku sugan tahay saaka
si fiican koox waxbarashada gooc caafimaadka ganacsiga dhammaan waa loo kala dareeray afaraad waxaa lasoo dhaaf wax dhibaato ma dhicin baskus iyo barwaaqo waxaa lehe beero la jiroo jeeg aad iyo aad u mahadsan tahay anfac sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya in dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qadku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya in dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qadku jira alo salaamu calaykum dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya in dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo
Circo, circo sagal hareeyo, samleel ku miray xalay, saameeyay beelaha, saameeyay beelaha. Circo, circo sagal hareeyo, samleel ku miray xalay, saameeyay beelaha, saameeyay beelaha. isna saymarooba duula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii
qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka bareediyo beerula ayaan isla soo gaarin dhegeystayaashan hal iyo laba inta waqtiga nooga saamixa ayaa sii doonaa dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka gooya waan filaya in dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystaha kale ee qad ku jira alo salaamu calaykum
alo soo dhowo dhegeysta magacaaga halkaa nagala soo hadlayso
magaceena wedo xaafad guusho sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka si wacan aan ugu wanaagsan sii joogtaa barashada gaadiidka dhammaan waa loo wada dareeray
aada iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya guud ahaana dhegeystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka bareediyo beerula inta barnaamijkan barnaamijkiisa cidiib u kulmayna sidaa iyo amaanaha lah